madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya markuu arkay dastuurka dowladda koonfur galbeed soomaaliya qodobka afartan iyo sideedaad farqadiisa labaad iyo qodobka lixdan iyo sagaal lixdan iyo sagaalaad farqadiisa koowaad markuu tixgeliyey ahmiyadda ay leedahay ay u leedahay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya in la helo guddoomiye ku shaqeeya qabta howl adag oo u yeesho gobolka bay markuu arkay in baahi loo qabo buuxinta jagada kor ku xusan si loo bedelo guddoomiyii hore markuu ku qancay inuu hanan karo xilkan loo magacaabayo musharaxa guddoomiyaha gobolka bay wuxuu go-aansaday inuu u magacaabo mudane rashiid cabdulaahi maxamed laga bilaabo laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay afar saddexda bisha lixaad afarta bisha lixaad labada kun shan iyo tobanka wabilaahi towfiiq mudane shariif xasan sheekh aadan wareegsidaas madaxweynaha uu soo saaray oo lagu magacaabayay guddoomiyaha gobolka bay mudane rashiid cabdulaahi maxamed waxaa ku xiga waxaa ku xigta wareegso kale uu soo saaray wasiirka arrimaha gudaha oo lagu soo saaray dhammaan guddoomiye ku-xigeenada gobolka bay ku guddoomiye ku-xigeenka arimaha arrimaha amniga gobolka bay ku guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda gobolka bay ku guddoomiye ku-xigeenka arrimaha samafalka gobolka bay ku guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka bay ku guddoomiye ku-xigeenka dib u dhiska gobolka bay og guddoomiyaha gobolka bay ee hadda hadda la magacaabay og taliyaha booliiska qeybta gobolka bay og taliyaha booliiska qeybta guud ee gobolka gobollada koonfur galbeed soomaaliya og agaasimaha nabad sugidda koonfur galbeed soomaaliya og taliyaha militariga qeybta lixdanaad og taliyaha amisom section three section three sector three og wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya og wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed soomaaliya ujeedo wareegto magacaabis maamulka maamul cusub ee gobolka bay kadib markii aan arkay baahida degdega ah ee loo qabo in la helo maamul cusub dhegaystayna fikradaha bulshada ku nool gobolka bay lana tashtay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan xildhibaanada mas-uuliyiinta waxgaradka iyo dhaqanka ka soo jeeda gobolka bay isla markaana aan garwaaqsaday kuna qancay in loo baahan yahay maamul cusub oo uu yeesho gobolka bay oo aqoon iyo waayo aragnimo u leh xililka loo magacaabayo ayaan go-aansaday inaan magacaabo mudanayaasha magacyadooda hoos ku qoro maxamed cabdi aadan guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka muda xasan xasan macalin isaaq guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka cumar cumar maxamed cali guddoomiye ku-xigeenka samafalka gobolka faysal cabdiqaadir cabdi guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka cabdiqaadir hilowle cali guddoomiye ku-xigeenka dib u dhiska gobolka haddaba maamulka cusub waxaa la farayaa inay waajibaadkooda u gutaan si hufan oo maamul wanaag ku dheehan yahay sidoo kale dhammaan hay-adaha sida tooska ay u khuseyso wareegtadan iyo kuwa ogeysiinta ku lehba waxaa la ogeysiinayaa inay la shaqeeyaan maamulka cusub ee gobolka baay gacanna ku siiyaan shaqadooda wasiirka arrimaha gudaha cabdiraxmaan sate sidoo kale waxaa ku xigta waxaa ku xigta magacaabista maamulka degmada ku gudoomiy guddoomiyaha degmada degmada baydhabo ahna duqa magaalada ku guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo amniga ku guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ku guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ku xogayaha dowladda hoose ee degmada baydhabo og guddoomiyaha gobolka baay og taliyaha booliiska qeybta gobolka baay og taliyaha booliiska qeybta guud ee gobollada koonfur galbeed soomaaliya og agaasimaha nabad sugidda gobollada koonfur galbeed soomaaliya og taliyaha militariga qeybta lixdanaad og taliyaha amisom secretary og wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya og wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed soomaaliya ujeedo wareyso magacaabis maamulka degmada degmada baydhabo kadib markii aan arkay baahida degdega loo qabo in la helo maamul cusub dhegaystayna fikradaha bulshada ku nool degmada baydhabo lana tashtay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan xildhibaanada mas-uuliyiinta waxgaradka iyo dhaqanka ka soo jeeda degmada baydhabo isla markaana aan dhawaaqsaday kuna qancay in loo baahan yahay maamul cusub oo yeelato degmada baydhabo kaasoo aqoon iyo waayo aragnimo u leh xidharka loo magacaabayo ayaan go'aansaday inaan u magacaabo mudanayaasha magacyadooda hoos ku xusan kow cabdulaahi cali maxamed watiin gudoomiyaha degmada baydhabo cumar sheekh xasan cali gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo amniga maxamuud cali mursal gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda mukhtaar sharmaarke cabdi gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maxamuud maxamed cabdinuur xogayaha dowladda hoose ee degmada baydhabo haddaba maamulkan cusub sidoo kale waxaa la farayaa in waajibaadkooda ay u futaan si hufan oo maamul wanaag u baahan yahay iyo sidoo kale dhammaan hay-adaha sida tooska ay u khusayso wareegsadan iyo kuwa ogeysiinta ku leh waxaa la ogeysiinayaa in ay in layla shaqeeyaan maamulka cusub ee degmada baydhabo gacanna ku siiyaan wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu